soomaaliya waxay leedahay ciidan cududiisu gaadhayso soddon kun oo askari kuwaasoo isugu jira shan iyo toban kun oo u diiwaan gashan dowladda federaalka iyo ilaa labaatan kun oo ciidamada maamul goboleedyada ah oo ka barbar dagaalama ciidamada dowladda qiimayntii ugu dambeysay ee dowladda soomaaliya ay ku samayso ciidanka dowladda bishii disembar labada kun iyo toddobiyo tobankii waxay ahayd in ciidanku guud ahaan tiradiisu ay dhan tahay in ka badan lix iyo labaatan kun kuwaasi oo ku jira liiska dowladda hase yeeshee tiradaasi waxaa ka mid ah ilaa sagaal kun oo ciidan isugu jira howlgab kuwa curyaamay kuwa da'ah iyo weliba agoonta askarta haddaba dhowaan ayaa howlgalka midooda afrika ee amisom waxay qiimeyn ku sameeyeen ciidamada ku sugan maamul goboleedyada ee gacansaarka la leh kuwa dowladda federaalka qiimayntan oo nuqul ka mid ah uu helay barnaamijka galka baarista waxaa la sameeyey intii u dhaxaysay bilihii maarso labada kun iyo siddeed iyo tobanka ilaa janaayo labada kun iyo sagaaliyo tobanka qiimayntan waxaa laga sameeyey maamul goboleedyada jubbaland galmudug koonfur galbeed iyo maamul goboleedka puntland qiimayntani waxa ay dhigaysaa in ciidamada ku sugan maamul goboleedka jubbaland ay dhan yihiin shan kun toddoba boqol iyo shan iyo toban askari kuwa ku sugan maamul goboleedka galmudugna ay dhan yihiin shan kun toddoba boqol iyo konton iyo afar askari ciidamada ku sugan maamul goboleedka koonfur galbeed ee la diiwaan geliyey waxay dhan yihiin saddex kun laba boqol iyo soddon iyo kow askari halka ciidamada ay diiwaan gelisay amisom ee ku sugan puntlandna ay dhan yihiin shan kun laba boqol iyo afartan iyo siddeed askari amisom waxay sheegtay in ciidamada la qiimeeyey ee ku sugan puntland ay ka tirsan yihiin booliiska maamul goboleedka ee aysan ka mid ahayn ciidamada daraawiishta ee puntland amisom waxay qiimayntan ku sheegtay in markii hore loo sheegay in maamul goboleedka hirshabeelle aysan lahayn ciidamo maamul goboleed sidaasi darteedna aysan qiimayn ka samaynin maamulkaasi inkastoo haddana goor dambe lagu wargeliyey in ciidamada hirshabeelle lagu qiyaasay inay dhan yihiin afar kun iyo shan boqol oo askari ujeeddada ay amisom u samaysay qiimayntan ayaa ku sheegtay inay tahay soo tiro koobista ciidamada maamul goboleedyada si loo fududeeyo in dowladdu ka kaalmayn karto dhinacyada la dagaalanka al-shabaab iyo inay gacan ka geysato qorshaha iskudhafka ciidamada federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada si guud waxay qiimeyntani sheegtay in ciidamadani ay cudud leeyihiin hase yeeshee kartida ay kaga hortegi lahaayeen al-shabaab iyo kooxaha kale ee hubaysan ay kooban tahay taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya jenaraal daahir aadan cilmi indhaqarsho ayaan weydiiyey sidau u arko qiimeynta ay amisom ku samaysay ciidamada maamul goboleedyada zaatil aniga hadda lambarkaas waa okay waa saas iyo ma aha mid lama dhigi kara laakiin waxaan ogahay dowlad goboleed kasta inay leedahay daraawiish iyo booliis laakiin waa aada u macquul u tahay markii laisku daro namaradaas inay gaaraan nambarkaas ay sheegayaan waxaana aada iyo aada u fiican maadaama ciidanka xoogga dalka soomaaliya la og tahay iyo tirada la isku raacay iyo heshiiska la galay isdeegtuba ku yahay waxaa kaliya ciidanka xoog dalka soomaaliya uu ku talagelaya waa ciidamada gobolada oo markii lagu daro labaatankaas kun ilaa sideed toban kun markii lagu daro waa garan kartaa waxaa tegayna dhowr iyo soddon iyo sideed kun soddon iyo sideed kun waa ciidan wax horeynka paul williams oo ah macallin wax ka dhigay jaamacadda george washington university waxa uu dhowaan daabacay warbixin uu kaga hadlayo dadaalada laga soo maray dhismaha ciidanka soomaaliya iyo caqabadaha hortaagnaa waxaan weydiiyey marka hore inuu iga warramo waddamada tobankii sana ee lasoo dhaafay isku dayayey inay tababaraan ciidamada soomaaliya
tobankii sano ee lasoo dhaafay waxaan aragnay ilaa iyo labiyo toban waddan oo kala duwan kuwaasi oo tababaro iyo taageero siiyey ciidamada soomaaliya markii hore waxay taageeradaasi siiyeen dowladdii ku-meelgaarka ahayd haatanna waxay siiyaan dowladda federaalka waxay waddamadaasi kale yihiin iyadoon sababo gaara loo kala horumarinaynin burundi jabuuti etoobiya talyaaniga kenya suudan turki imaaraadka uganda u k u s a midowda yurub midowda afrika iyo qaramada midoobay intuba waxay bixiyeen taageero kala duwan waxayna tababar siiyeen ciidamada qaarkood waxay kaloo bixiyeen qalab iyo talooyin qaasa oo ay siiyeen ciidanka tababaradaasi badankood waxay ka dhaceen dibadda soomaaliya dagaalka dartiis markii dambena waxaa loo soo raray gudaha soomaaliya waxaana ay ka socdeen muqdisho dhowaan ayuun bayna u sii wareegeen magaala madax goboleedyada sida baydhabo iyo kismaayo
askarta xilligan u diiwaan gashan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo tiradooda lagu qiyaasay in ka badan soddon kun waxaa horumarkooda dibudhacyo u keenay khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya madaxda waddanka waxaa kaloo caqabada ay ka yimaadeen hub la'aan haysata taasi oo ka imanaysa cunaqabataynta hubka ee saaran soomaaliya iyo mushaharka oo aysan si joogto ah u helin sannadkii hore ayaa dibudhac xooggan uu ku yimid qorshihii iskudhafka ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada kadib markii madaxda maamul goboleedyadu ay joojiyeen wadashaqayntii ay la lahaayeen dowladda dhexe islamarkaana ay xidhiirka u jareen taasi beddelkeedana waxay maamul goboleedyadu ku hanjabeen inay samaysan doonaan ciidamo u gaar ah oo iskudhaf ah oo la dagaalama al-shabaab tiradooduna ay dhan tahay shan kun khabiirka paul williams ayaan weydiiyey doorka khilaafka siyaasadeed iyo caqabadaha kale ay ku lahaayeen dhismaha ciidamada soomaaliya waxaa kaloo aan wax ka weydiiyey paul williams in ciidamada dowladda soomaaliya ay xilligan awood u leeyihiin inay mas-uuliyadda kala wareegaan ciidamada amisom
and that's because there's a number of key challenges. Um, I think there are three of them really. The first is political.
ma jirto jawaab degdega oo taas loo hayo laakiin jawaabta ugu sahlan waxaa weeye kuma abuuri kartid ciidamo qaran inaad tababartid islamarkaana aad qalabaysid keliya sababtoo ah waxaa jira dhowr caqabadood oo waaweyn oo aan isleeyahay waa saddex tan ugu horeysana waa siyaasadda ta ugu muhiimsan waxaa weeye waa inay jiraan heshiis siyaasadeed oo ay gaaraan hogaamiyeyaasha waddanka iyo indheergaradka waddanka oo ah inay doonayaan dhismaha ciidan qaran dhibaatada soomaaliya waxaa weeye waxaa jiray murano badan oo u dhexeeyey indheergaradka siyaasadeed iyo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada kala duwanaanshahaas aragtiyeed waxay suurtagelin waayeen in la isla meel dhigo istiraatijiyad qaran oo dhismo ciidan qaran ah sababtoo ah halkii laga dhisi lahaa ciidamo daacad u ah waddanka waxaad arkaysaa iyadoo ciidanku daacad u yahay qabiil ama shakhsiyaad hogaamiyeyaal ah sidaa darteed tan ugu horreysa waa siyaasadda oo looga baahan yahay isku imaansho iyo dib u heshiisiin madaxda siyaasadda ee federaalka iyo gobollada inay ciidan dhisayaan nasiib darro taasi ma dhicin
haddaba qiimaynta ay amisom ku samaysay ciidamada maamul goboleedyada waxay ku sheegtay in ciidamadani guud ahaan ay ku yar yihiin saadka iyo agabka daruuriga u ah ciidanka qalabka ay haystaan ciidamada maamul goboleedyada qaarkood maba shaqaynayo sida ay sheegtay qiimayntu waxaa sidoo kale aad u kooban baabuurta ay ku dhaqdhaqaaqi karaan goobaha ay deggan yihiin ee hoyga u ahna waa kuwa burbursan ama kumeel gaar ah jenaraal jamaal xasan farey waa taliyaha ciidamada daraawiishta jubbaland ee gobolka gado waxaana uu la socday qiimaynta lagu sameeyey ciidamada jubbaland waxaan si gaara wax uga weydiiyey dhibaatada cunaqabataynta hubka ee saaran soomaaliya ay ku hayso qalabaynta ciidanka haddii ay yihiin heer dowlad federaal iyo heer goboleed intaba ma haystaan ciidanku taangii hoose asagu warkiiba ma jiro madaafiicda waaweyn oo culculub sidoo kale gawaarida gaashaaman oo ama beebeeyada ama baabuurta kale oo gaashaaman saasoo kale ma haystaan hubka lidka taangiga la yidhaahdo oo garabka lagu qaato oo garnaylada ah sida qoryaha ambaasikiyaasha iyo qoryaha milaanka iyo strinka iyo hubka la yidhaahdo ma haystaan iyo gacmeedyada iyo hubka lamidkaa marka waxaasoo dhan ciidamadu waa ka maqan yihiin sidaas darteed had iyo jeer dhibaatada goobaha dagaalka oga timaado kuwaasa ugu weyn inta badan waxyaalaha ay haystaanna waa qalab u badan qalab gaboobay oo duug aho xilliyo hore la isticmaalahayay ama dawladuhu xilliyo hore ay soo saareen oo gaboobay buu u badan yahay wax hadda gacantooda ku jiro oo oon lahayn dayactir iyo say baarti midna marka dhibaatooyinkaasoo dhan ba weeye kuwa ugu daran oo hadda ciidamada caqabadaha ku ah howlgalladoodana wax u dhimaayo inta badan
haddaba markii ugu horreysay muddo sannad ah ayaa saraakiisha gaashaandhigga ee soomaaliya waxay galka baarista u sheegeen in bisha dambe ee abril ay bilaaban doonto isku dhafka ciidamada federaalka taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya jenaraal daahir aadan cilmi indhaqarsho ayaa waraysi khaas ah oo uu siiyey galka baarista ku sheegay in la xarayn doono ururkii ugu horreeyey ee isku dhafaya ciidamada federaalka bartamaha bisha abril ee soo socota
markaan kuu sheego hadda waa waa lagu heshiiyey kuliyadii jaanisiyaha la dhihi jiray baa loo qorsheeyey
aniga intii ugu horreysay waa saxiixay ciidamadii ugu horreeyey kun iyo labaatanaad iyo toddobaatan iyo labaad iyo laba iyo tobanka abril insha way soo magacaabeen risaskii waxaa dhiman kismaayo iyo iyo lixdamaad keliya ka dhiman yaa ururka ugu horreeyey in la helo oo maanta meeshaas lagu helayo laakiin faraq baa u dhexeeya qaybaha ciidanka xoogga dalka gobolada jooga iyo maleeshiyada iyo ciidanka maamul goboleedka ciidan maamul goboleeda oo lagu dhafayo kuwa xoogga dalka ma jiraan miya waa jiraan laakiin hadda waxaan horumarinaynaa ciidanka xoogga dalka marka hore aan isku dhafno oo ciidanka xoogga dalka soomaalida isku dhafan uu tago gobolka isagaa markaas gobolka wuxuu ka noqonaya miisaan in ay dhici karto gobolkana inuu markaas dabadaas dhaco qiimayntii ugu dambeysee la sameeyey operational rady assessment la sameeyey sebtember ilaa december labada kun iyo toddobiyo tobankii qeybta koob iyo labaatanaad keliya ayaa waxa la yidhi ayaa qabiilo kala duwan ka koobnayd ciidanka xoogga dalka inta kale qabiilo uma badnayn qabiil kasta lagama heli karin haruun waxay ku xiran tahay deegaanka maha wax soomaalida rabto for example haddaad magaalooyinka soomaalida tuulaa tegeysaa masala tuulaa ciidanka qoraysa waxaa dhici ka tuulaas markaad ku qorto tuuladaas hal reer inuu u badan yahay marka ciidankii aad qorto tuulaa reerkaas u badanaa laakiin ma dhici karto hal reer oo keligiis gobol dhiga marna ma jiro soomaaliya hadda waa ogtahay ma jiro hala kala badnaado laakiin cid walba way ku jirtaa oo gobolka jirta qiimayntii lagu sameeyey ciidamada dowladda federaalka sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobanka waxyaabaha lagu ogaaday waxaa ka mid ahaa in ciidamada dowladda federaalku aysan wada hubaysnayn islamarkaana aanay u dhammayn qalabkii dagaalka halista ugu weyn ciidanka waxay ka haysatay oo lagu ogaaday qiimayntaasi in boqolkiiba toddobaatan oo keliya ciidamada dowladda federaalka ay hubaysan yihiin haddaba tan iyo xilligaasi wax ma iska beddeleen hubla-aantii haysatay ciidamada qaarkood jenaraal daahir aadan cilmi indhaqarsho ayaan hordhigay su-aashaas askar amumaysan weli way jiraan sababaha ugu kowda ka midnaa waxa wey laba sababood anuu kole saa arko ko kowa dalkaan wada qabteen baa taa labay labo dalkan dhaqaalo badan ma laha oo intaasoo hub kusoo goto onte marka semberi waxaa isku dhacaysa inaa xooga yar soo godato xooga yar qori marka xooga lacag markii laga soo gorto soo gadanaysa saddex boqol oo shan boqol oo shan boqol oo kale dadka ma wada gaarsiin ciidanku ka badan yahay markaas onte marka semberi way dhacaysaa laakiin adi cindi ciidanku waa hugaysmaya la iskuma hayo marka laaki marka imisaa haddaad ku qiyaasi lahayd boqol kiiba soddon kii may taagan tahay inta hub la-aanta mise way ka yartahay ma dhamo ma dhamo ciidanka badana hub haystaa laakiin ciidanka sidaad ogtahay maalin walba waa la qoray use ka la qoray maanta hub ma haysto waa gartay ciidanku aweel daba ka daloolaso laakiin dawladdu ma waxay u weyday a k forty seven a k forty seven isagoo basaarinaysa midda kale maanta haddaad soo qorto kun nin kunkaas nin aa hubayso beri isla sitimaanka dambe another five hundred kun kale ubaahan tahay soo ma amay ku qaadisay marka waxa weeye ciidanku waxaa la yidhaahdaa askari kasta oo turanta ugu tala gashay waxaa laga rabaa inay shan askari ay daba socoto si u dagaalamo waa shantii askari haddaad la buuxay askariga ma dagaalami karo ko xagee kii kii saas u hayay kii rasaas u hayay kii caafimaadka u hayay kii maamulka lacagta u hayay kii shidaalku hayay shantaas waa in la helaa su ninkaan u hal qof u hayay hal qof si u dagaalamo
dhowaan waxaa gelgelya haddaba ciidamada dowladda soomaaliya cabasho ka imanaysa unugyada ciidanka qaarkood kuwaasi oo sheegaya inaan mushahar la siinin muddo afar bilood ah ciidamadan qaarkood ayaa ka soo baxay saldhigyadoodii isbatoore cali dhuux shaaweeye waa afhayeenka ciidamada ka soo baxay furinta dagaalka ee gobolka shabeellada dhexe waxa uu galka baarista uga warramay waxa ay ka dacwoonayaan adiga shakhsiyan imise bilooda mushahara kaa maqan afar bilood afar bilood imise garaamoo cunto ah kaa maqan afar bilood iidan la mid marka lacag intee la eg weeye marka la sugayo raashinka iyo mushaharka kaa maqan wallaahi mushaharka iyo raashinka macni hadda aniga wax ku tal hadda aan kusiin karo ma laha mar waxay soo tuulaayeen bil boqola mar boqol iyo soddon mar boqol labaatan iyo sideed oo mushaara mar meelisbayso oo adiga waxay rabaan ay soo tuuraayeen oo toban iyo shan labaatana hadba waxay rabaan ay soo tuurayen wax tutal hadda kuma siin karo yani mar waxay nala siina oo ku qanacsaneen qoys ma leedahay caruur ma leedahay reer xaas ma leedahay ha caruuraan leehay aniga afar caruuraan leehay xaasaan leehay hadda cid kalena kuma tiirsaniya xooga dalka unbaan ku tiirsanahay meeshaasna un wax ka biisaa oo nolosha ka maaraystaa caruurtaada da-doodu waa imise iskuul ma dhigtaan isku iskuul iyo waxaasaa ka hadlaysaay adigu meesha wadanka waxawaaye waxa la cunaaya raadiho adigu iskuul iyaa ka hadla iyo meesha meesha waxaa ma yaaliin haaruunow ma la idin diiwaan geliyey oo ma diiwaan gashan tihiin mushaharkiina meelaha laydinku soo dirayo iyo diiwaankiina dhan ma laydinka qoray waa nagala qoray meeshaana haaruuno waa la socotaa soomaaliya waxawaaye taliyo xoog marka la magacaabo wuxuu sameeyaa yani tirakoob mid kalaa imaanayo wuxuu leeyahay wix hore waxba kama jiraan tirakoob kaloo cusub mid kalaa imaanayo tirakoob cusub hadda kombyuutaradii ama buuxinaba waa garta waxaa laga yaabaa iyaga inay ku doodayaan ciidan hadduu jiro mushaharku ka maqan yahay waa ciidan aan diiwaan gashanayn ama waa ciidan mar walba aan laga helin xeradii ama meeshii u ahayd saldhigga jawaabtaada maye intaas ma aha fiiri xooga dalka waa taqaanaa ma aha in in mas-uul nin mas-uula inuu medias u istaagu yidhaaho wax mushaar aan siinin oo dhiman ma jiraan inuu ka dhaha ma aha ciidanka xooga dalka waxaa rabaa inuu yimaado baraha ay leeyihiin uu yidhaahdo hay adiga magacaa waa qaadatay adiga ma qaadan oo qabso ah intaasaa laga rabaa maaha inuu media istaagu yidhaaho annaga waan siinay waxa qaylinayna waa beentood taas annaga naftayna ma qancinayso dadkana ma ku qancayaan waxaa kaloo jirtaa laleeyahay askar dhufayskooda intay ka baxaan waardiye u noqda nin wasiira ama xildhibaana markay doonaanna yimaada saldhigga marka kalena dad kale la shaqaysta iyo hay-ado kale maya taasi taasi ma jirto haddii haddii ay jirtana ayagaa ugu waaweyn oo sameeyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo golaha wasiirada iyo yani ayagaa laga rabaa in yani marka hore meesha laga soo saxo mogta halkaas laga soo saxee isagaa macnaha marka hore sameeyo oo askarta qaraabadiisa qorto oo yidhaahdo imow xilaalee magacaabay xaggaa kasoo kadibna inuu baxo taliyo xoog iyo dhaanduulo xoog usoo maro yidhaha askarigaas aniga ha laygu qoro shaqo leexsaan laygu sameeyo sidaasay ayagana ku tagaan taliyaha ciidamada soomaaliya jenaraal daahir aadan cilmi indhaqarsho oo aan waraystay ka hor inta aysan ciidamadu ka soo bixin furimaha dagaalka waxa uu barnaamijka galka baarista u sheegay in mushaharka ciidanku ay qaataan aanu ku filnayn hadda mushaharka ciidanku dowladdan sida u timid aad bay wax iskugu taxaluujisay ciidanku mushaharka silu helo marka ciidanku mushaharku waa helaa oo waa la siiyaa mararka qaarkood for technical reason unit baa daaha ama magaciisa waa daaha laakiin lacagtu meel bay taadaan lama waayo ladhihi maayo lacagtaadi ma taado marka ciidanka mushaar loo qaataa mushaarada meesha taala waxa weye ku filan yahay this is the issue oo loo baahay in laga hadlo mogta mushaarka waa la siiyaa laakiin mushaarkaas mid ku filan ma yahay askarigii soomaaliya aniga waxaan qabaa aasinalaya ciidanka xoog dalsa mushaarkaas kuma filna sababtaan kuu sheegaya askariga soomaaliyeed boqol iyo soddon dollar buu leeyahay boqol iyo soddon dollar magaalada uu joogo ee uu ku dhashay oo relativetiisa joogaan oo adeerkiisa oo eedadiisa oo abtigiisa wuu ku noolaan karaa laakiin haddii laga bedelo wuu ku noolaan karo meel wax kasoo daysada male meel cid wax siinaysa male cid yaqaanada male marka isku dhabkii waxbay u dhimaysaa in askarigu uusan haysan shaar ku filan
haddaba dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa laga doonayaa inay ciidamada xoogga dalka soomaaliya u dhammaystirto qalabka iyo agabka ay u baahan yihiin iyo in sidoo kale la siiyo gunnooyinka iyo mushaharkooda laguna siiyo wakhtiga ay u baahan yihiin si ay dowladda iyo dalkaba uga difaacaan cadowga